cabdirasaaq cabdi muumin oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa muddo koob iyo toban sano ah nolosha reerkiisa ka maareeya xirfadda sawirqaadista iyo duubista muuqaalada aroosyada iyo kuwa xalfadaha ee magaalada beledweyne shaqadan ayuu ka maareeyaa noloshiisa iyo midda qoysaskiisa isaga oo ka dabara nolosha laba caruur ah oo uu dhalay haddaba waa kan cabdirasaaq cabdi muumin oo ka warbixinaya shaqadan muddada uu ku jiro iyo sida uu noloshiisa uga maareeyo shaqadeeda waxaa u arto cameraman waxaan ka shaqaystaa aroosyada sawir qaadista xafladaha waxa dhan adiga waxaa waa wixii oo walahi sawir qaadiska waxaa soo bilaabay labada kun afar iyo tobankii ilaa hadda ku guda jiraa meelo badanaan kasoo shaqeeyey sida n g o yada badanaa waa kasoo shaqeeyay ilaa haddana waa u shaqeeyaa xafladaha waa qabtaa oo dugsiyada qur-aanka ah xafladaha oo qalin jibinta waa qabtaa ayadana marka waa caqabado fara badan waa iska jiraan waxaa waaye sida aroosyada camal caqabado fara badan waa lala kulmaa marka waxaa waaye shaqadaas iska guda jiraa waa noolmaalmeedkeeda kasoo dhacsadaa wallaahi hadda waa aniga xaaskeeda iyo caruurteeda hadda isla joogaan waxna waa iga dhinteen marka alxamdulilah waa waa igu filan tahay wax hadda lawaa ii joogto wallaahi waxaa ku dhiirigelin lahay inay wadankooda iska joogaan iska shaqaystaan wadanka shaqa waa taalaha shaqa waa buuxdaa marka waxaa ku dhiirigelin lahay inay wadankooda joogaan ay shaqaystaan aroosyaha mar caqabado fara badan aa lagala kulmaa xafladahan laakiin caadi wax caqabad lagamala kulmo caqabadan wax iska weyn ma in laiskii dulqaato ilen nolol maalmeedkii ka dhacsadaa ma wixii caqabada waa in laiskii dulqaataa